galab wanaagsan ramadaan kariim idilkiinba dhegaystayaal waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da haddii aan ku horumarno ku dhowaad muddo bilah ayaa laga joogaa markii dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku dhawaaqday qorshe lagu xasilinayo magaalada caasimadda ee muqdisho qorshahan ayay dowladdu sheegtay in ay ku dhimayso hubka ay dadku sida sharci darrada a magaalada ugu dhex wataan si ay dowladda awood ugu hesho sugidda ammaanka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa waxaa xalay xilli dambe uu tegay isgoysyo dhowr ah oo degmooyin kala duwan oo gobolka banaadir si uu u eego sida hoosha xasilinta ay u socoto waxaa iyaguna tallaabooyinkaasi mid lamida qaaday guddoomiyaasha degmooyinka seyne maxamuud warsame xaabsey waa guddoomiyaha degmada wardhigley maxamed cabdi xasan sandheere ayaana khadka teleefoonka ugu warantay halka qorshaha xasilinta haatan uu marayo
bismilah barnaamijka xasilinta magaalada muqdisho gobolka banaadir meel fiican u marayaa marka hore aadaa loogu dhibtoonay dadka waa waxay dhahayeen maxay tahay dadkan saa noo dhibaayo dhibka maxay tahay rafaad badan wadooyinkii istaag jam xiliyada afrika oo kale ugu daran tahay laakiin gadaal dambe waxaa la arkay faa-iidooyin badan inay soo baxeen ay kamid tahay in magaaladii meeshaa rabtid aada mari kartid ay kamid tahay magaalada cabdibilayaashii hubkii iska socday een la aqoonin wax iska lahay ay ka kala yaraadeen magaalada hadda qofkii gaari ciidan uu saaran yahay waa la isyaqaana waxaa leeyahay hebel waaye kan waaye laakiin awal ma jirin waxaa maraayeen gaariyaal dadku xoog u sheeganayaan markaas iska furaayaan dad iska wada tuuteysan waxaasoo dhan hadda waxay noqdeen wax sharci loo wada sameeya mida kale hadda waxay mareysaa in magaalada meesha rabtid america meelo badan oo laga baqi jiray dadka dowladda u shaqeeyaan ay ka baqi jireen dadka kale ee degan ay ka baqi jireen hadda waxay noqotay in maxaa la yidhaahdaa oo lisdhex galo ay dadkii caadigay meeshay rabaan ay umari karaan adigoo oo hubna iyo ciidan aa wadanin kaligaa inaa meeshaa rabtid aa mari kartid ay mareysaa hadda xaalada waan gartay marka aynu bal laba u kala qaadno dhinaca ururka al-shabaab ee dowlad dagaal kula jira iyo dhinaca dad caadiyo iyagu hubo haysta ama ganacsato ha haadaan ama dad kala ha haadaan kuwee yaraaday labada
aniga waxaan dhihi karaa saameyntii guud ee hubkan hubkan nuuca qofka wato markaas kuma qorno dad wada tuuteysana wataan ma kuwa la dagaalamaya dowladda ma dadkii dowladda ahaya labadaba ma kala taqaanid waxa maalin kasta wax lagu sameynayo waa hub uniformka dowladda marka waxaa yaraadeen dhan kastaba way yaraatay soo hadda waxaa la ogyaha qof kasta wixii la socdana waa loo jeedaa jidka wixii maraayana waa loo gahaa waan gartay waanu iman doonaa ra-iisul wasaaraha iyo booqashadii uu ku tegey sakdi dhexe xalay degmooyin dhowra isgoysyadooda hase yeeshee bal waxaad iiga warantaa jidgooyooyinkii oo la jiray magaalada ee keeni jiray zaxmadda iyo in baabuurta iyo dadku ay ku rafaadaan wadada inay si wanaagsan u maraan xaggee xaalkoodu maraya
horta jidgooyooyinka waxaa ugu daran waktiyada afurka oo kale qof kasta wuxuu rabaa inuu asaga qofka kale kasii hormaro waa dareemi kartaa ciidanka iyo awoodooda intay la eg tahay iyo intaasoo qofood inay u shaqeeyaan inay rabaan marka zaxmad way jirtaa zaxmad badanna ma ahan laakiin waxaa wax sharciya oo qof kasta inuu marana loo baahan yahay haddana nidaamka inay maraan marka qof kasta hadda wuxuu ku fikiraya inuu galab dheer uu soo xaroodo gurigiis soo aado zaxmadaas badan uusan ugu soo aadin goobihiisa o meeshuu ku afur lahayna dhaqsiyo uu ku tago zaxmad badan malaha xiliyada afurkao kale hadda caadiya noqotay maalmihii hore way darneyd waan gartay ra-iisul wasaaruhu xaguu tegey xalay ra-iisul wasaaraha xalay meelo badan oo maray ay kamid tahay isgoysida sanca iyo sarbuunka uu la kulmay dhalinyaro badan oo nabad ku dhamaashaadayo unuuni ku cayaarayo arrimo kale oo ciyaarahooda gaarka aragga ay wataan dhalinyaro badan oo isgoysadii si nabada ku fadhiyaan oo dareemeynin inay waxba ka maqan yihiin oo amnigoodii iyo noloshoodii kaleetaba ilaahay kasukoow la damaanad qaaday ay ku dhamaashaadayaan duugna aysan ka bakeenin marka waxyaalo badanaa nimankan hubka dhigista loogu ciidanka hubka dhigista looga nastay tuuge xitaa dhibaa lagu qabi jira kasukoow kooxaha kaleeto qofka waktiga afurka oo kaleeto haddii gurigiisa uu kasoo baxo taraabiix aada isdhahaayo aaday dhib u ahayd laakiin hadda waxaa waxaa arkaysaa toddoba saaco sideed saaco habeenimo dhalinyaro laamiga banooni ku cayaarayaan oo fadhiyaan oo isugu imaanayaan oo ku shaaheynayaan waan gartay wax badanay ka qayb qaadatay amnigii qeybihii tuugtuugooyinkii waxay kala dhacayo waxyaalaha sameynayeen dilkii waxyaalahaas oo dhan xoogaa waxaa moodaa sidii hore ilmiyar ka yaraanayso muddadana ay tahay muddo yar alxamdulilah waxaa rajeyna hadday ku socotana inay taas kasii wanaagsanaan doonto waan gartay adigu degmada aad ka tahay guddoomiyaha wardhigley ama warta nabadda sida hadda loogu yeedho maga waxaad tagtay xaafado aan markii hore horey loo teegi jirin saad ii sheegtay oo cali kamiini ay ka mid yihiin iyo meelo fogfogan markii hore la haweysan jirin markaan ka hadlayno hubka la sitay iyo cabsida markii hore jirtay iyo ta haddaad ii sheegtay inay ka dhammaatay magaalada meelaha qaarkood miyaan la odhan karin dadku hubkii si fudud waa indhinu bay ka qariyeen weli waxba isma bedelin ma jiraan huba soo qaqabateen oo ama aad si kale u xakamayseen oo la dhigi karo allailahe kaalin bay ka qaadatay in magaaladu ay xasilonaato
sandere wallaahi waa arrin meesheeda ku jirto annaga kadib maamul degmo ahaan waan sameynay waxaa jireen horta degmadeena dad aanan dawladna ahayn waxa ay yihiinna la aqoonin oo hub iska haystaan marka annaga xilkana loo magacaaba oo iska degan oo degmadii meelo xaafado ka tirsan xoog ku haystaan oo ayaga ka talinayaan waxyaalahaas hadda ma jiraan hubkaas waa kas waa laga soo wareejiyey maamulkani wuxuu u galay maxaa la yihahdaa gacanta ciidamada amniga ayagaa ka qaadeen oo oo hubkaas waxaa lagu wareejiyey dawladda way jirtaa kuwa iska haysteen oo halhal haddane oo ciidan badan iyo waxba aysan ahayn dad qoryo iska haysta biskoolada iska haystaan maalin alla keen waa lasoo qabtaayo waa lagu wareejiyaa hay-adaha amniga hawshaas gaarka u leedahay marka waa dareemi kartaa xalay toddoba saaca habeennimo inaad isgoyska calikamiin aad fariisatid shaah ku cabtid oo kula sheekeysatid odayaashii dhalinyaradii oo markaas soo jeedaan oo ku dhahaayo annaga nabadaa ku fadhinaayo nabadaa ku qaxwaysanaynayo suxuurta meeshan ku suganaynaayo afurkiisaa masaajidada uga imaana taraawiixdaa u fadhinaa ku dhahayaan waa dareemi kartaa wax badan inay degmada iska bedeleen laakiin annaga markiina la keenayo waxay ahayd meel iska daaye qof inuu caadi isaga dhex mara iska daaye gabadha iyo dukaanka laamiga wax kasoo doonin karin oo oo jidka loo galaayo iyo waxay wadatana laga furanaayo ama la delayo ama la kufaa ay ahayd markii annagana la keenayo laakiin hadda meeshaa aragtidaa mari kartaa hooyada waktiga rabtee socon kartaa iyadoo waxeeda wadato sidoo kaleeto dhammaan mas-uuliyiintana way ku dhex socon karaan oo mas-uuliyiin badan hadda magaaladana ma ahan badanaa awal waxaa aaminsanaan jirnay wadadan yar ee makal mukarama inay muqdisho dhan ay tahay laakiin hadda waxaa waaye gada waa la fahmay inay amnigii u baahay nabadii ay wadankii dhan ay wada gaarayso isgoyska soddonka waxaa la tagaayaa laamiga soddonka wadnaha meelahaasa hadda lagu afuraayo dadku ay ay wada doontaan maxaa la lahaa madaxda inay ku shaahaystaan ay fariistaan ay dadkooda kula kulmaan maadaama halkan ay noqotay meesha keliya ay dadka badana ay fiirsanayaan bal dadka in la dareensiiyo inay muqdisho hal meel oo keliya ahaynay toddoba iyo tobanka degmad meeshaa rabta aad tegi kartid saynab maxamuud warsame xaabse ayay taasi ahayd oo ah guddoomiyaha degmada wardhiigley maxamed cabdi maxamed cabdi xasan sandheere ayaana khadka telefoonka ee muqdisho ugu warramaysay